بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan iyo lixaad min suurati alqasas qaala tacaalaa inna qaaruuna kaana min qowmi muusaa fabaqaa calayhim waaataynaahu min alkunuuzi maa ina mafaatixahu latanuu'u bilcusbati ulilquwati id qaala lahu qowmuhu laa tafrax in allaha laa yuxibu اlfarixiin wabtaqi fii ma aataaka allahu اdaara alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunyaa waaxsin kamaa axsana allahu ilayk walaa tabqi اlfasaada fi اlard ina allaha laa yuxibu lmufsidiin waxaynu soo haynay tafsiirkii suuratu lqasas waxaa laynoo soo caddeeyey nicamta waaweyn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ina ku manaystay wmin raxmati jacala lakum illeyla wاnnahaara litaskunuu fiihi walitabtaguu min fadlihi walacallakum tashkuruun nicamta ilaahayna siiyey weeye waxaa laynoo caddeeyey kuwa gaalada iyo mushrikiinta ah marka la yidhaahdo war away shurakadiinni iyo wixii aada caabudi jidheen aada sheegan jidheen inay wax idiin tarayaan iyo sida xaalku noqonayo waxaa laynoo soo caddeeyey ilaahay inuu ummad kasta ka soo saarayo mid shahiid ah ama markhaanti ah halkan waxaa laynoo caddaynayaa nin la dhihi jiray qaaruun oo min qowmi muusaa ka ahaa ama ka mid ahaa kaas baa laynoo caddaynayaa xaaladiis inna qaaruuna kaana min qowmi muusaa qaaruunkaas qisadiisu waxay la xidhiidhaa qofka kibray ee maal iyo hanti uu helay awgeed qooq iyo dhuqyaan la yimid iyo nihaayada iyo wuxuu ku dambeeyey markii ilaahay la gooyey dhulka isaga iyo kaydkii iyo hantidii uu lahaa dhammaan ilaahay wuxuu yidhi inna qaaruuna ninka qaaruun la yidhaahdo kaana wuxuu ahaa min qowmi muusaa nebiyullaahi muuse qowmkiisii ayuu ka ahaa oo ka mid ahaa min cashiiratihi wa jamaacatihi cashiiradiisii iyo jamaacadiisii ayuu ka mid ahaa tolkiisuu ahaa waa qaaruun cabdullaahi binu cabaas wuxuu yidhi nebi muuse ilma adeer ahaayeen fabaqaa waa kibray qaaruun calayhim iyagii dushoodii calaa qowmihim qoomkiisii iyo dadkii uu ka dhashay ee tolkiis ayuu ku kibray baqaa waa gardaraysayoo tajabbara wa takabbara waa iskibriyey waa iska sarraysiiyey si sarraysiintaa waxaa keenaya wixii ilaahay siiyey oo kunuus iyo kaydad iyo amwaal iyo xoolo ah oo qof baa markii shayga loo dhiibo si kale iska dhigdhigaya oo isla waaweynaanaya oo kibraya xaddow dhaaf baqa calayh wa aataynaahu ilaahay wuxuu yidhi waxaanu siinay hu oo qaaruuna min alkunuusi kansiyaasha xaggeeda maba sinna mafcuulkii wakaa waataynaa waxaanu siinahu isaga min alkunuusi kansiyaasha xaggooda iyo amwaasha xoolaha tirada badan ee kunuusda kaiirada ah waxaanu xaggooda ka siinay maabaan ka siinay inna mafaatixahu furayaashiis xoolahaa la siiyey mafaatixda iyo furayaasha lagu furo xooluhu meesha ay ku jiraan khasnadaha maalku ku jiro furayaasha lagu furo latanuu cuslaynaysa latanuu cuslaanaysa hiya iyadu latanuu waxaanu siinay maa shay inna mafaatixahu furayaashiisu latanuu cuslaanaysa ama cuslaynaysa bilcusbati jameeco jameecadaasoo ulilquwati awood u saaxiiba dad awood leh baa furayaashaas ay cuslaynayaan furayaashaa waxay cuslaynayaan oo culays iyo dhib ay ku hayaan jamaaco xoog badan weliba maaha xoolihii waa xooluhu meeshay ku jiraan furayaashii lagu furfurayey baa jameeco oo ulil quwati quwo iyo xoog u saaxiiba bay cuslaynayaan oo ku cuslaanayaan maxaa yeelay furayaashii baa tirada ka batay culayskii bay ka bateen maxaa u malaynaysaa furayaasha haddii la qaadi waayey furayaasha meesha lagu furayo xoolaha ku jira inta ay tiro la-egyihiin aayaddu waxay noo sawiraysaa oo inoo bayaaninaysaa qaaruun ninkii la dhihi jiray wuxuu haystay oo xoolo badnaan ah hanti iyo hodannimo ah tanaadnimo iyo taajirnimo ah taas baa laynoo caddaynaya waxse uma tari doonto sidaas baa xaalkiisu ahaa waxaa la tilmaamay marka jamaacadaasi dee waa undo tiro badan toddobaatan baqladood baqal shabahasha la yihahdo ama ibnu cabbaas oo kale afartan nin dad tiro badan oo xoog leh bay furayaashaas cuslaynayaan oo ku cuslaanayaan haddii la yidhaahdo marka maa inna mafaatixahu jamcu miftaxin iyo jamcu maftaxin in la hoos dhigo iyo in la kor dhigo labadaas laba macnaa ka kala imaanaya oo maa shay inna mafaatixahu furayaashii saa loogu fasiro ama maa shay inna mafaatixahu furayaashiiba maahae khasnadihii baa looga jeedaa markaa khasaa-inta xooluhu ay ku jiraan latanuu'u bilcusbati ulilquwa khasnaduhu waxay ku cuslaanayaan oo cuslaynayaan jameeco quwo iyo xoog u saaxiib ah taasna waa la yidhi waa khasnadihii markaas khasaa-intii ay ku jireen bay noqonaysaa marka khasnaduhu haddee markaas haddee xoolo khasnadu khasnaduhu taas haddiiba fahamka waa u degdegaysaa khasnaduhu waa cuslayn karaan dadkaas haddiiba wax tiro badan iyagoo aan ahayn bay cuslayn karaan laakiin xoolo badan baa ku jira haddii la kasriyo marka maa yuftaxu bihi wey waxa wax lagu furo oo waa furayaasha albaabada waxa lagu furo wey jamcu maftax haddii la yidhaahdo miimka la kor dhigana hiya alkhazaana waa khasnadii weeyaan waalmuraadu hunaa almacna alawal war macnaha horaaba loo jeedaayo waa furayaashii laftooda khasnadihiina waa layidhi hantida intaa la eg ayuu haystaa dad xoog badan afartan nin waa la sheegay toddobaad waa furayaashaas ku cuslaanaya oo awoodna ilaahay siiye id waqti qaala lahu ay u dhaheen isaga qaaruuna qowmuhu qoomkiisa laa tafraxa kibrin farxinta waa maxay farax kibira weeyaan maxaa yeelay ina allaha ilaahay laa yuxibbu ma hawaabiyo ma jecla alfarxiina kuwa kibraha waa farax kibir ah oo aan ilaahay u shugrin nicamta uu siiyey aan ugu shugrin xoolihii ilaahay siiyey ku kibra addoommada ilaahay markaas kibir ku dul sameeya kuwa ilaahay ma jecla ina allaha ilaahay laa yuxibu lfarixiin ninka hantisaasu ka gaara oo maanta mar hadday noqoto furayaashu cid haysataba hantidaas xoolo furayaasha lagu furo keliya jameeco ay cuslaynayaan oo furo kasta khasnad furayo ma aha furayaal tiradii ka batay oo hal meel wada furaya furo kasta khasnad furay furayaashii tirada ka bate oo jameeco xoog badan cuslaynayaan xoolaha halkaa yaalla tiradooda waa waxaa u tiro badan haddii la yidhahdo khasnadahana dee khasnada waaweynoo wax lagu gurtay waxaa weeyaan iyagoo aan tirada ka badan bayba dad cuslayn karaa oo fahamka haddiiba taasi waa u degdegaysa qoomkiisi waxay dhaheen war hayskibrinin naseexay usoo jeesheen saddex arrimoodoo waaweyn bay ugu naseexeeyeen waxay dhaheen laa tafrax waa mid midda kalena wabataqi dalab fii maa kii aataaka allaahu ilaahay ku siiyey oo xoolo ah addaara daarti ku dalab alaakhirata ee dambe war waxa ilaahay kuu dhiibay ridbaha ilaahay ku kasbo xoole haddii ilaahay kuu dhiibo daarta aakhiro iyo ridbaha ilaahay ku dalab oo ku raadi oo see ugu raadinaysaa xasanaad samee sadaqooyin bixi daacaadka ku bixi sidaas samee walaa tansa hana halmaamin nasiibaka nasiibkaada ha halmaamin min addunyaa min addunyaa adduunyada xaggeeda kaaga nasiib oo taasi maxay tahay dheeftaada adduunyada kaaga dheefaha halmaamin oo xoolaha xalaashaayo aa haysatid inaad ku raaxaysato oo wax ka qabsatid taa halmaamin oo dad waxaa jira hantidii inta loo dhiibay hantidii aan waxba ka isticmaalayn oo aan dheeftoodii ka qaadanayn oo iyagii ka dayacan oo iyagii laftoodii dhibaataysan sidii qole aan waxba haysan oo kale waxaa kaloo lagu fasira walaa tansa nasiibaka min addunyaa cumrigaada ha dayicinoo nasiibkaada adduunyada iyo dheeftaada ha dayicinoo acmaasha saalixaadkaa ha ka tegin acmaasha saalixaadkaa ha ka tegin adduunyada ha israacin taasna waa naseexadii labaad wa axsin wanaag samee addoommada ilaahay ixsaan u samee kamaa sidii axsana allaahu ilaahayba ugu ixsaan sameeyey ilayka adiga sida ilaahayba adiga kuugu ixsaan sameeyey oo kuugu samafalay addoommada u samafal walaa tabaqi hana dalbin alfasaada fasaad iyo xume fil ardi ardada dhexdeeda xoolaha aa haysatid kibir iyo isi sarraysiin dadka iska sarraysid iyo dhulkoo fasaad aa macaasi samaysaa ku dalbi dad waxaa jira hanti haystoo xoolaha xumaan ku dalba dadkay isku diraan dagaallay ku galaan fitan bay ku sameeyaan macaasi bay ka dhigaan waxyaalahaas war ardada fasaad iyo xumaan xoolaha ilaahay kuu dhiibay darteed xumaan ardada dhexdeeda ha dalbi inna allaha ilaahay laa yuxibbu ma jecla almufsidiina kuwa mufsidiintaa ilaahay ma jecla waa kuwee qofka mujrimkaa ee mufsidkaa ee baaqiga ee dhulka fasahaadinaya kuwa ilaahay ma jecla qoomkiisiibaa si toos ah ula hadlay hadalladaas bay u soo jeediyeen waaweyn ayay u soo jeediyeen oo ay kula hadleen marka nin hanti loo dhiibay ahayd laakiin hantida waxuma tarin qanaacadaa ka maqnay waxaa la yidhahdaa man lam tushbichu lqanaacatu culimada qaarkood baa yidhi qanaacadu qofkii aysan dherjin lam yakfihi mulku qaaruun qaaruun mulkigiisu kuma filnaado ma deeqo haddii qofka qanaacadu ka maqan tahay qaaruun wixii loo dhiibay haddii loo dhiibay waxba u tarmaya waa ka aradan yihi waa ka gaajaysan yihi waa ka dayacan yihi waa iimaan la-yi qanaacadaa ka maqan marka shaacir baa wuxuu yidhi qanaacada waa wax weyne waxba ha ku bedelan iyadaa nac barwaaqo ah iyadaa jirkana raaxo oo qofka qanaacaysan jirkiisu raaxu dareemaya undur liman malaka addunyaa biajmacihaa bal waxaa fiirsaa adduunya oo dhan kan loo dhiibay hal raaxa minhaa bikayri alqudni walkafani ma kala guuray oo ma kala tegay wax aan kafan iyo wax la mida ahayn maryahaas labadaa go' baa ka raacay haddii uu helayba wixii dhammaana waa ka teg adduunyadii marka waa isa iska sidaas weeyaan marka ninkan qaaruuna wuxuu ahaa baa leeyidhi dadka kuwa ugu cilmiga badan nebi muuse ka bacdi wuxuu ahaa qoomkaas dadka ugu aqoonta badan oo ugu cilmiga badan ayuu ahaa baa leeyidhi cilmiyo badan buu yaqaana nin noocaasa ayuu ninkani ahaa laakiin hantidii loo dhiibay awgeed waa isla weynaaday waa isla kala badbatay taasna waxay ku keeni doontaa waxa uu ku dambayn doono oo aan gaari doono ayaa ku dhici doona qaala tacaala ina qaaruuna kaana min qowmi muusa way soo waa soo qaadana taas isagii baa marka hadlaya ina allaha laa yuxibu lmufsidiin qaala wuxuu yidhi markii saa ay u waaniyeen innamaa uutiituhu waa la isiiyey hu oo maalkaana calaa cilmin xaalaan ku suganahay garasho iyo cilmi cilmigaasoo cindii aniga agtayda ahaaday waxbaa la bartaa buu yidhi sida loo shaqaysaa la bartaa xoolahu iskama imaan xooluhu iskama imaane waa la shaqaysaa waxbaa la bartaa buu yidhi waxa weeye aqoon baan u leenahay sida dhaqaalaha lagu soo saaro sida wax loo tabco cilmi waa munaasab baanahay xoolahan la ii dhiibay cayaar la iiguma dhiibina inaan munaasab u ahay oo aan mudnahay baa la iigu dhiibay qofka xoolaha loo dhiibana inuu dadka ka fiican yahay ma aha arrintu kan aan haysanna inuu liita ma aha mid faajira xoolaha lagu sii daayaa loo dhiibaa mid mu'minoo daacada oo weli ilaahay aan xabad haysan hadduu doono xoolo ah ma tusayso qofkii xoolo haysaa in fiicnaan loogu dhiibay ama uu fiican yahay dad fiicanoo xoolo loo dhiibay hama jireen isagii marka waa isla kala badbatayoo wuxuu yidhi xoolahan waxaan ku helay oo la iigu dhiibay waxaan aqaanaa qaabka loo shaqayso loo kasbado waxayna tusinaysaa mar haddii xoolo la ii dhiibay ilaahay inuu raalli iga yahay ilaahay inuu yaqaano inaan fadligayga iyo aqoontayda iyo sharaftayda inaan mudnahay in la ii dhiibo xoolaha intaan tiro la-eg aan mutaystay mar haddii qofku waxyaalaha ku hadlo dee qof kasta waa u taal waxa weeye qofkan waxba haysan hadduu ku jees jeeso yidhaahdo maa tabcatid iyo maa shaqaysatidii maa baratidii annagaa waxaa naqaana iyo annaga aqoontayada iyo waxaas isla weyweynaado khatar waddadaas buu ku jiraa khatar weeyaan calaa cilmin cindii baa la igu dhiibay bir wuu aqbali waayey wixii lagu wacdiyey ninkan wuxuu aada u yaqaanay baa layidhi tijaarada iyo kasabka iyo zaraacada iqhtisaadiga nooca dhaqaalaha buu aada u yaqaanay oo aada u yaqaanay sida wax loo soo saaro ilaahay wuxuu yidhi awalam yaclam ma wuusan ogeyn anna allaaha ilaahay qad ahlaka inuu halaagay min qablihi isaga hortiis inuu halaagay ilaahay min alquruuni qarniyaal xaggood xaalow ka ahaaday man ilaahay inuu halaagay mankaasoo huwa isaguba ashaddu darnaan badan minhu qaaruun xaggiisa quwatan xagga awoodda ka darnaansho badan wa agfaru ka badnaan badan jamcaa xagga jamca xagga jamca xagga awooddana badan ahaan kuwo isaga ka awood badan ilaahay inuu halaagay oo ka horreeyey xagga maalkana kuwo ka xoolo badan ilaahay inuu halaagay muusan sidaa ogeyn sidaa muusan ogeyn dee ninkaani nin wax akhrin jiraydoo towreed akhrin jiradoo taariikh hayabuu ahaayo waxa weeyaan saasaa loola hadlay ninkan axmaqnimadaas samaynaya oo sidaas u kadsoomay oo xoolihiisa ku dagmay ma wousan ogeyn isaga hortiis ummadihii horoo tegay ilaahay inuu xaggooda ka halaagay kuwo isaga ka xoog badan iyo kuwa isaga ka xoolo badan ilaahay inuu baabi'iyey oo halaagay waan maanta waxba laga haynin ninkaani marka aqoon waa lahaa waxaan wuu garanay laakiin laguma anficin nin lagu anfacay muusan ahayn sidaa muyuusan ogeyn mar haddii kuwa isaga ka daran la baabi'iyey de muxuu isagu kaga duwan yahay marka muxuu kaga duwan yahay male awalam yaclamba wuusan ogeyn kaa axmaqaayo qaaruun ah anna allaha ilaahay qad ahlaka inuu halaagay min qablihi isaga hortiis min alquruuni maandul huwa isagaba ashaddu darnaan badan minhu xaggiisa qaaruun xaggiisa ka darnaan badan quwatan xagga quwada iyo awoodda wa akaru ka badnaan badan jamca xagga jamca iyo xagga maalka aan u dhoweyn isaga looga tiro badan yahay walaa yus'alu lana su'aali maayo can dunuubihim dembiyaashooda almujrimuuna kuwa dembiilayaashaah dembigooda ma la weydiinayo mujrimuun kuwa ijraamka iyo faldembiyeedyada samayn jiray la weydiin maayo ilaahay weydiin maayo war dembigaa gasheen muxuu ahaa noocee aha maxaa yeelay waxaan loo weydiinayn liannahu caalimun bikulli shayin ilahay wax kasta isagaaba ku ogaal badan ilaahay isagaaba ogba marka in iyaga la weydiiyo dambigay soo galeen wax baahida loo qabo maba jidhaba marka ninkan qaaruun ah naseexadii loo soo jeediyey ma aqbalin santaag iyo kibir iyo isqaadqaadkii ayuu ku sii madax tiiriyey oo sii watay wixii uu sameeyeyna aayaadkan dambe baa laynoo ku tilmaamaya nin aad wuxuu ahaa u dhib badan oo nebi muuse dhibay ayuu ahaa nin noocaas ayuu ahaa dembiye badan buu sameeyey marka oo waxaa ka mid ah inuu borbogaando iyo nabid iyo buhtaan uu diyaariyey nebi muuse calayhi salaam lagu nabayo oo intuu gabar xumaanta samaysa gabarhba wuxuu ku yidhi waxaa dhahdaa nebi muuse maaragtay damaaciyeyo xumaan igu sameeyo wixii la mida isagoo colaad muujinaya xoolihii badnaa oo loo dhiibay markii la yidhi war waxaas iska bixi kunkii kow iska bixi kunkii kow bixi markii la yidhi buu halkaa ka dagaalamay dabeedna maalintii dambe iyadoo nebi muuse ummaddii la hadlayo oo qofkii xumaan sameeyey in la dilayo oo buu uu sheegay buu wuxuu yidhi xataa qof ka soo sameeyey xataa adiga gabadhiina uu soo diyaasho markaasuu cid ka soo samaysa buu yidhi markaasaa gabadhii baa halkaas waxay buhtaankii la timi iyo iftiro markaasuu dharshe nebi muuse ilaahay ku abuuray baan kugu dharshe runta sheeg markaasay tiri qaaruunba waxaan xoolaa isiiyo oo waxaas masabidkan iisoo dhiibo sidaa iyo sidaas isoo faray arrintii bay caddaysay arrintii dee markay caddaysay meeshiiba arrintii lagu ogaaday qaaruun wuxuu ku dhacay marka waa ka markii hore isagaa soo baxay ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fakharaja waa soo baxa ninkii qaaruun ah calaa qowmihi qowmkiisiiba kusoo dulbaxa fii ziinatii xaaluu ku sugan yahay buuna soo baxa faacilka haddaa ka xaalis ama fii ziinatii buu ku soo baxay kharajaa ku xidhid fii ziinatii buu ku soo baxay quruxdii tii u sarraysay ta soo labisay oo waxyaalo maarata wada cajo badan soo xirtay buu soo baxay markaasoo waxaa la yidhi wuxuu soo kacay sada tiro badan oo dhinacyada ka socda oo gaadiid saaran oo dahabka iyo xariirta iyo fardaha iyo waxa ay isku wada marmareen oo isku dhadhajiyeen la yaabay adugu dee nin wafdi ahoo intaas dhinac yaacaysa oo kale buu ku soo baxay markii dee mandarkaa quruxda badan iyo waxaa ninkaa daba ordaya la arkay qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen yuriiduuna doonahayey alxayaata nolosha addunyaa dhow kuwa iimaan la weeye laakiin iimaankoodaa daciifa ducafaa ulimaan wey kuwaas oo dadka adduunyadu dagtay ah oo adduunyadu qalbigooda birbirka adduunyadu ku jiro waxay dhaheen yaa layta lanaa alla shallaytadanade yaa layta shallaytay dheh lanaa hanaga noo ahaadeena midla maakii oo kale uutiye la siiyey qaaruunu qaaruun alla qaaruun wixii la siiyey oo kale hodannimada iyo waxa loo dhiibay haddii na loo dhiibi lahaa bal ninkan waxa uu wato iyo waxa daba ordaya iyo waxa dhinac socda iyo waxa ka bidhaamaya yaa layta lanaa midla maa uutiya qaaruun way sii wadeen waxay dheheen innahu ninkan qaaruuna laduu xadin dheef midu saaxiibo wey xadigaasoo cadiimin weyn ninkaani waa nin dheef weyn adduunyada looga dhiibay dheef weyn oo ballaaran ayaa adduunyada looga dhiibay innahu laduu xadin cadiim bay dheh dheef weyn nin u saaxiiba wey oo adduunyada looga dhiibay saasay ku tilmaameen yaa leyt yaa qowm tolkanagiyo leyt shallayti lana noo ahaadeena khabar soo hormaray midla maakii oo kale uutiya qaaruunu qaaruun la siiyey alla qaaruun waxa loo dhiiba oo kale yaa noo dhiiba bay dheh war maxaa ninka adduunyo loo dhiiba maxaa loo nicmeeyey maxaa loo barwaaqeeyey wixii baa cajab geliyey ay aada ula yaabeen ninkaas uu ku sugan yahay taasay la yaabeen marka kuwaan iyagu iimaan bay lahaayeen adduunyada unbaa qalbigooda ku jidhay baa layidhi waqaala aladiina uutuu lcilm iyagu waa soo socda kuwaani waxaa weeye qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya waa mu'miniintii reer bani israa'iila bay ahaayeen baa tamanigaasay la yimaadeen jacaylkaasay la yimaadeen innahu qaaruun bay dheheen laduu xadin cadiim ninkan waa nin loo roonaaday bay dheheen adduunyaa gacanta loo geliyey waa loo barwaaqeeyey yaa waxaanoo kale annagana noo dhiiba sidaas bay yidhaahdeen darsigeenu intaasuu ku egyahay wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab